Qaar ka mid ah haweenka ku nool xeryaha Barakac ayaa waxa ay nolosha qoyskooda ku maareeyaan farshaxanka laga sameeyo hidaha iyo dhaqanka Soomaalida kuwaas oo ay u iib geeyaan suuqyada magaalada Jowhar. Alaabtan farshaxanka ay sameeyaan dumarka waxaa ka mid ah gambarada lagu fadhiisto, dambiilaha adeega lagu qaado, caagaga biyaha qaboojiya, sujaayada, iyo ambabasyada guryaha. Falxad Maxamed waa hooyo haysata shan caruur ah waxa ay ka mid tahay haweenka ku nool kaamamka Islaan Biyaaso ee bartamaha magaalada Jowhar. Waxa ay shaqadaasi ka maareysaa caruurteeda.
waxaan sameeyaa dambiilaha waxaan sameeyaa deen- een dheelashoo kaleeta aan farshaxanka ka sameeyaa galooyinka ad- fa- dirmaha aan ka sameeyaa waa fahansanta waa laga iibsadaa markaa sameeyo fa- far- bulshada waa fahansanta oo farshaxanka way jecel inaan kor loo qaado way rabaan oo ii joogaan shan caruuraha ii joogto oo sh- oo shan jir u yarya hidiya dhaqankii soomaaliyadan kusoo nooleynaa caruurtaydana waa ka maareystaa marka alxamdulilah hadda waa ku nisqaba marna waa lagaa iibsanaa marna ma lagaa iibsanaya suuqaanba jirinhe waxaa igu dhaliyey farshaxanka inaan sameeyo hidiya dhaqanka inaan soo nooleeyo oon dambiilaha ka sameeyo oon showtalaga ka sameeyo waxaa igu dhaliyey inaan hidiya dhaqanka kor u qaado oon sameeyo oon ilmahaygana ka maareysto waxbarasho kuwa yaran ma dhigtaan kuwa waaweyna way dhigtaan dugsiyay dhigtaan iskuulla ma dhigtaan farshaxanka waxaan ka helana waa ku maareeyaa waxaan duurka kasoo qaraabtana waa ku maareeyaa marna beryay oolayaan marna horaa laga iibsadaa farshaxanka dadku way fahansan yihiin dadna ma fahans- ma fahansano dadna waxayba gadanaan basijaayadahay gadanaan dadka baaree baadiyaha ahaa gadanaayo oo dadka magaalada dambiilaha iyo waxaas ay fahansan yihiin maana dirmaha ma rabaan dirmahoo kaleeto waxaa la iibinaa todoban doolar sagaal doolar sideed doolar aa la iibinaa marba si aa la iibiyaa ilaa saddex maalmood afar maalmood shan maalmood ay ugu qaadanaysaa Dhanka kale waxa ay maamulka Hirshabelle ka dalbatay in laga caawiyo si ay u soo nooleyso farshaxanka Soomaalida.
bulshada soomaaliyeed waxaan ugu baaqaa inay noo eh, hidiyo dhaqanka nooleeyaan ee kor u qaadaan oo anna aan maalmaalmeedkayga ka raadsado oon hidiyo dhaqanka aan sameeyo oon mar kasta aan sameeyo oon ku gacan adeego aan jeclahay ayagana ay kor u qaadaan bulshadu ay jeclaadaan hidiyo dhaqanka kor u qaadaan ay soo nooleeyaan hidiyo dhaqanka waxaa waa nolosheena waa hidiyo dhaqanku waxaan codsan lahay inaa harqaanka layga caawiyo farshaxanka layga caawiyo meel aan ku sameysto oon ku tumaysika camal oo lay sameeyo oon layga caawiyaan jeclaan lahay Inta badan burburkii dalka ka hor waxaa si weyn loo isticmaali jiray alaabta laga sameeyo farshaxanka, balse waayahan dambe waxaa sii lumaya farshaxanadii ay lahayd Soomaaliya.